horta magaalada beledweyne inta ay hililka shanaad gaar ahaan maaragtay soonomasta hilil aqalaafe biyuhu markay ka soo baxayeen waa waa laga warhaaya marka dhibaatada meesha taallay waxa weeye hadda ka hortag iyo diyaar garow looma samaynin dadkana looma digin si emergency yahay dadku u baxeen biyahana xooligoodu aada u sarreeyey oo joog ilaa ilaa lix mitir ah ayuu webiga kasii kor maray sidaan xogta ku haayo marka qaladka waxaa iskale maaragtay dowladda iyo hay-adda masiibooyinka oon aada uga warhayn arrimahaas ku dhacaya shacabka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo hay-adda masiibooyinka ayaa qaladkaas iskale waayo waxay ahayd inay la socdaan biyuhu iyo xadmigooda iyo meeshay marayaan kadibna ay dadka uga digaan haddii aanay biyaha la xakamayn karin loo sheego inay dadku ka baxaan laba qoloba dayacaad ah ka muuqata qolooyinka maareyntii masiibooyinka oo la rabay inay la socdaan webiga shabeelle oon hadda ka digayno sidoo kale inuu jowher iyo ku dhufan doono tuulooyinka wada hoos tagoo dhan oon haddana hadda ayna muuqan in alarmi uu jiro oo dadkaas intaa loo digo biyaha xadmigooda la kontaroolo la yidhaaho intaas ayay la egyihiin biyuhu marka tuulooyinkaas iyo aaggaas laguma jiri karo in dadka loo sii diga ay u baahnayd arrintaasu ma dhicin tan kalena hadde dowladdii iyo gobolka hirshabeelle iyo maamulka gobolkuba labaduba maaragtay kama digin in biyuhu xadmigooda uu aad u sarreeyo oo taas oo digniino badan ay ka baxaysay kelilka shanaad ama etoobiya ay sheegayeen biyo xadmigooda ama shacabkuba uu la socday qaarkii laakiin dadka magaaladu deedu waa aad waxulama socdaan horta waxay la tahay biyuhu maadaama meesha laga kontaroolo webiga shabeelle waa saddex meelood waa buunda ladhaqato oo beledweyne ah oo laga kontaroolo jowher dhibaatada ay biyahaas u gaarsiin karaan iyo maaragtay mastaxiil iyo qalaafe oo labadubanaba laga kontaroolo in maaragtay laga ogaan karo dhibaatada ay biyaha soo geysan karaan magaalada beledweyne marka saddexdaas meelood ah ugu badan sidoo kale waxaa jira waadiyaal waaweyn oo maaragtay meelo dhaxa uga soo dara oo sidoo kale dhulkan la dhaho qaaxada oo etoobiya gudaheeda ah digniinada waxaa digniinta waxaa la rabay in hay-adda loo diray arrimahaas oo soomaaliya waxay saaratay hay-adda masiibooyinka iyo maaragtay inay la socoto sidoo kale dowladuna dowlad goboleedka hirshabellena ay la socdaan taasaa loo baahnaa marka taasu hadda wayba ku dhacday dadka reer beledweyne laakiin waxaa muhiima in la kontaroolo biyuhu xadmigooda si looga digniin looga bixiyo dadka reer jowher iyo maaragtay dhibaatada ay u geysan karaan marka arrintaas ayaa hadda muhiim ah waxaan dhihi lahaa marka in aad looga arrintaa loola socdo laakiin inkastoon ognahay in biyo xadmigoodu aad u sarreeyo hada jowher iyo tuulooyinka hoos tagana aan lagu jiri karin marka in digniin la siiyo dadkaas oo la yidhaah meelihii aad uga bixi jirtay biyaha uga sii baxaa wakti hore si ayna maaragtay hadhow go-doomin iyo dhibaato iyo ayna ugu dhicin
ugu dambayntii maxaa baaqa oo ujeedin lahayd dowladda federaalka soomaaliya
aniga waxaan u jeedin lahaa dowladda federaalka maaragtay waxan waa masiibo oo maaragta wax badanna aan laga hortegi karin dadka qaarna ay leeyihiin webiga shabeelle waa la waa la celin karaa waa la celin karaa laakiin waxa la celin karo xadmiga biyaha la celin karaa la sheegi karaa laakiin biyahan hadda runti lama celin karin labadaasba marka waayo waxa waxaan arkaya aniga hadda markii xilligii hore oon oon waxaan joogay beledweyne waxaan arkayay maaragtay masaajid laba biyaana ah oo biyuhu ka kor mareen oo minaaradda bas loo jeedo at least waa soddon ilaa ilaa ilaa toddoba mitir ayay xadmiga dhulka ka kaceen marka taasina biniaadan hadda ma celin karin marka laakiin waa in laga digtoonaada